bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimiga iyo qaayaha leh oo meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo ah barnaamij bilaa oo aad kaga barateen warbaahinta raadiyo wardheer barnaamijka ayaa maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa haddii allaha awooddale laga helo eedayntii dhowaan ciidamada amisom kaga timid hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch taasoona ka koobneyd kow iyo toddobaatan bog oo lagu eedaynayey ciidamada amisom tacaddi ay u geysteen dumar soomaaliyeed barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah haddii allaha awooddale laga helo marwe jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayadoona ka hadli doonta eedayntani loo soo jeedinaya ciidamada amisom iyo sidoo kale qodobo kaleoo aan isleenahay muhiim ayay yihiin oo aan wax ka weydii doonno inta barnaamijka uu soconaya haddii alla yidhaahdo balse intaanan waraysiga jawaahir aanan u gelin aynu ku horumarno aragtida dumarka soomaaliyeed ee ku aadan eedaynta ciidamada amisom iyo tacadiyada la sheegay inay u geysteen dumar kor u dhaafaya ilaa iyo labaatan kuwaasi oo la tilmaamay inay ku waxyeeleeyeen ama tacadiga ay ugu geysteen xeryaha ku yaalla gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya xilli dadka inta badani ay ahaayeen kuwo kaalmo ka doontay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada amisom
bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn kusoo dhawow raadiyo wardheer walaa sideed u aragtaa tacadigii dhowaan lagu eedayay ciidamada amisom inay u geystaan dumar soomaaliyeed qaybta uu ka ahaa kursiga wallaahi waa wax laga xumaado waaye kolley qof walba oo gabar walba oo soomaaliyeedna waa wax xanuun taabatay waaye oo laga damqado ciidamo oo loo keenay nabad ilaalin inay geystaan xadgudub intaas la eg gabdho daawo iyo waxyaabo oo gargaar usoo doontay inay fursadaan wallaahi waa wax laga xumaado xumaan inteeda leeg waa wax lasoo koobi karana ma ahan dowladda hadda jirta ee laleeyahay dowladda soomaaliya waxaa umalaynaa dowlad magaca dowladda waa iska sheegana laakiin sida ila tahay wax dowlada oo ah sheegan karna maanta ma jirta haddiiba ciidamadii nabad ilaalinta u yimid dalka soomaaliya ay dhibaato u geysanayeen gabdhihii soomaaliyeed dowladana la dhahayo waxay u taagan tahay inay wax u qabato dadka soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed ee dhibaatada loo geysta waxay kamid yihiin dadkii loo baahnaa in wax loo qabto ilaa hadda mas-uul dowladda ka tirsan oo ka hadlay ama jawaab ka bixiya dhibaatada gabdhahaas loo geystay ama xitaa qof isku dayay inuu baaro ma jiro marka hore annaga ma yeeleeno falalkan xunxun oo loogula kacayo gabdhaha soomaaliyeed iyo dhibaatada ay u geysanayeen ciidamada shisheeye ee halkan loo keena nabad ilaalinta waan kasoo horjeednaa haddaanu nahay dumarka soomaaliyeed waana u damqanaynaa waxaanan doonaynaa madaxweynaha soomaaliyeed in uu ballanti uu qaaday hore aheyd inuu rumeeyo
bismillahi raxmaan raxiim eedeynta ay soo jeedisay international human rights watch waa arrin aan aada uga xunnahay oo gabdhaheena soomaaliya in ay tacadi lagula geysto haddana ay u geystaan kooxdan ciidamada amison ee dalka u yimid nabad ilaalinta waa waxaan dhihi karno haddaan nahay dumarka soomaaliyeed meel walba aan joogno waxay nagu tahay xadgudub weyn xadgudubkaas waxaa la rabaa inay ka dhiidhiyaan dhammaan haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan tii mas-uula iyo tii kaleba aad ayaan uga xunnahay waana wax dhib weyn inoo geysanaya haddaan nahay haweenka soomaaliyeed ciidamada amison waxaa loo keenay inay nabadda ilaaliyaan inay gabdhaheena kufsadaan sharaftale looma keenin iyadoo aan ognahay in madaxweynaha federaalka soomaaliya uu ku dhawaaqay askarigii gabar kufsada waa dil maxaa diidaya in amison haddii gabdhihii ay kufsatay kiiskiiba mid dhaba uu taagan uu yahay in ayagana dilkaga mariyo haddii maxkamadooda uganda ay ku waxay haysaa taxakunkan okay haddii kale intaa lagu maxkamadeeyo tan kale waxaa jirtay cadeymo lahaayo gabadhii ayaan xuseen dhiblaawe waa gabadhi maslax xerada maslax la geeyey lagu kufsaday nimanka sameeye amisonay ahaayeen ilaa xildhibaano ilaa dowladdii madaxays la gashay waa ognahay gabadhi waa la qaaday hadda waxaa qaaday fartuun cabdisalaan fartuun xaaji cabdisalaan oo hay-adda ka ahayd inaxa guddoomiye laakiin hadda ay ka tahay elman hay-adda elmanaa gabadha qaaday oo wadamada yurubta loo qaaday marka human right watch waxay soo saareen intooda badan waa sax haddaan haweenka soomaaliya meel walba joogno waa ka dhiidhiyeynaa waxaan rajaynaynaa haween walboo dal iyo dibadba joogto inay ka dhiidhiyaan una damqadaan magacaas haween annagoo u damqanayno xadgudubna ku ah dhammaan haweenka soomaaliyeed ma la dhihi karaa marka human rights watch warbixinteeda dana gaara ay ka leedahay oo inta badan waxay kusoo beegtaa xiliyo kala duwan oo marxalado kala duwan ay maraysa oo maraya dalka soomaaliya ha ahaato kuwa dowladda ama ciidamada amisoomba
Een, waxaan filayaa in dano qaasa aysan ka lahayn sababtoo ah een, hay-adaas international human rights watch waxay degan tahay dalka maraykanka waan ognahay een, ciidamada maraykanka ee wadamadan loo geeyay nabad ilaalinta waxyaabaha ay ka sameeyeen way soo aruurisay marka waddanka ay deganeed ba warbixintaas kasoo saartay waxaa diidaya nabad ilaalin in wadamada aan- aan congo kale wa- wadamada dhan oo kufsi iyo kulli waa waa soo wada mareen waa ciidamkii meel la geeyaba ee ajnabiya waxaa qasab ah inay kufsadaan african hub kusii jirto waa hagaag markana kusoo dhawaada khiyaarta aynu jecelnahayo waraysigii gaarka ah ee warbaahinta raadiyo wardheer i c c marwe jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed oo iyadu ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya jawaahir ayaanan hordhigay bal eedeynta ku aadan kufsiga ciidamada amisom ay u geysteen dumarka soomaaliyeed taasoo ay daabacday dhowaan hay-adda arrimaha xuquuqda aadanaha ee human rights watch haye marwe jawaahir bal kusoo dhawow barnaamijka ugu horeyn adigoo aada u mahadsan bal warbixin yar naga sii bal eedeyntan soo baxday ee ay jeedinayaan hay-addan kuna saabsan kufsi iyo tacadiye ay geysteen ciidamada amisom marka hore waa kuu mahad celinayaa een, bahda reediyo wardheer een, marka kale tacadi ay u geysteen lama dhihi karo waayo warka markii la sheegay waxaa la rabaa exactly qofka bini aadanka ah markuu rabo inuu wax sheego waa inuu xaqiiqda uu sheegi karo waxaan u malaynayaa adigana een, ma dhihi karto tacadi ay geysteen ana ma dhihi karo laakiin cabasho ayaa ka timid oo laga cabanayo ciidamada laleeyahay amison ayaa wax kufsaday Ee, runtii in badan aan baarnay wax xaqiiqo ilaa iyo hadda aan haynana ma jirto madaxweynaha ka hadlay Een, amison laftirkeeda afhayeenkaa ka hadlay oo isagana beeninayo Een, human rights watch een, afhayeenka gabadha u ah dabcan annaga waxaan nahay haween soomaaliyeed waad ujeedaa hadda goobta aan ku sugannahay waxa ugu tirada badan leh ee damaashaadaya ee farxadda iyo reenraynta iyo nabadda adduunku dabaaldegaya waxay ka mid yihiin waa haween haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka banaadir runtii aad ayaan u dhibsanaa marka la dhaho waa la kufsaday waxbaa la fuulay dabcan waxa wanaagsan een, human rights watch waa hay-ad internationaalaha oo dunida ka shaqaysa Een, weli annaga nooma imaanin xafiisadeena gobolka ma imaanin een, xaqiiqda cadaymo oo dhaqaatiir cadaynaya iyo dadkiina annaga ma arkin waxaan aaminsanahay marka ee, dowladda soomaaliyeed iyadoo ka duuleyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka een, iyo xukuumadda een, federaalka oo ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayo baarlamaanka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanada wasaaradda haweenka ayaa nala siiyey ma haween ahaan waxaana loogu daray iyo xaquuqul insaanka marka annagoo haysana wasaaraddii xaquuqul insaanka haweenkii heer gobol iyo heel- heer qaran ay dhisan yihiin haddana in la dhaho waxbaa la kufsaday dabcan waxay u dhigmaysaa wasaaradeenna wasiiraddeenna iyo gabdhaha annaga ah oo shaqaynaya oo firfircoon waxba ma qaban waayo macnaha Ee, taasna lama dhihi karo sababta oo ah kow iyo labaatan gabdhood in lagu ii- eedeeyo ciidamada amison runtii annaga meel ka dhacay noo tahay anigu waxaan ahay hooyo waxaan dhalay gabdho waxaan ahay gabar way ila dhasheen Een, waxaan matalayo u shaqaynayo habeen iyo maalinna aan rabno isbedelka iyo guulaha inay gaaraan waxaan soo marna dalka soomaaliyeed oo soomaalidii dhowr wadda lagu kala baxay qabiil iyo qabyaalad la isku dilaayo gabdhaha soomaaliya waxay ahayn kuwa geedaha hoostooda marti ku ahaa labaatan iyo dhowr sano haddana kufsiga ba-an ee maalmahan la baafinayo weligeenna mayna soo marinin sababaha marka loo leeyahay gabdhaha la kufsaday gabdhaha la yeelay gabdhaha inta ka dhacay amison waxaan u arkaya anigu in ay tahay weji kale oo loo adeegsanayo oo marka cadowga iyo shabaabka la wiiqay barnaamij iyo mawduucyo kale inay ku jiraan aan anigu u arkaa dabcan laakiin maama jawaahir een, adigoo aada u mahadsan ee, ka sokow tac- een, dhibaatooyinkan laga sheegayo ciidamada amisom way ku kaceen aa la leeyahay waxaa lagu eedeynayaa laba wadan ciidamadooda oo jooga een, muqdisho iyo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ma waxaad dafiraysaa jiritaanka inuu jiro kufsigaas mase ee, waxaad leedahay ee, waxay habbooneed in nala tusa caddeymo caddeynayo ee, kufsiga inuu jiro maadaama warbixinta ee dheereed ay soo dhigtay hay-adda ee, laguna sheegayo shakhsiyaadka la kufsaday goobaha lagu kufsaday ciidamada habka ay ula dhaqmeen kufsiga kadib maxaad ku dafiraysaa jiritaanka mase xaqiiqada iyo caddeymo nagu filan nalama siini bay ka- hadalkaaga loo fasiri karaa Eeg- tusaale haddaan usoo qaata adiga hadda waxaa tahay weriye aniga raba inuu xog iga weydiiyo adiga ka weriye ahaan ma aragtay oo ma dul istaagtay oo wax xoga dhab ah inay cadaynta jirto waxba inaad maqasho uun maahane weli ma aragta gabar amson ay kursatay inkastoo aan arkin laakiin ha- dadkii la wareystay waxay ku waramayaan leeyihiin meeshaasaa nagula kufsaday dadkaas asaasna ku sameeyey ciidamada waxay u kala dhasheen wadamadaas ee wadan hebel iyo wadan helees khaasatan burundi iyo uganda baan carabaabo wadanka waxaa jooga ilaa iyo lix wadan ciidamadooda afarta kale maxaa loo eeday waayey oo ku koobay eedeynta labada wadan oo keliya horta eh, jawaabta saxda waxba kama jiraan waxaa ka dhigi kara su-aasha hadda aan kuweydiiyo oo ah inaadan arkin anna aanan arag aniga waxaan waxaa waxaan ahay hooyada gobolka banaadir toddoba iyo tobanka degmo degmo walba waxaa ka dhisan urur haween saldhiga nabad sugidaa jooga boolisaa jooga guddoomiyihii degmadaa jooga oo konsolka nabadda iyo amniga iyo mas-uuliyadda siyaasadda dowladda wakiil uga ah oo maamulka gobolka banaadir loo samaanayo Een, waxaan aaminsanahay marka kow iyo labaatan gabdhood oo gobolka banaadir jooga kow waxaan rabaa maxay tahay sababta ciidamada amison ee caasimadda muqdisho loo eedeynayo labo maxay tahay keliya haddana burundi iyo ciidamada uganda haddana loo eedeynayo maxay tahay haddana sababta xerada maslax keliya wax loogu kursanayo maxay tahay haddana f nada keliya inay dadka cabanayo ay ka soo baxaan oo warbaahinta la iska arko ay dadkaas u imaan waayeen maxay tahay sababta annaga ay noogu imaan waayeen maadaama anagu aan haweenahay een, waxyaabaha qaarkood dadka dayna sheegi karin ay noo yimaadaan oon anagu aragno soo gudbino maxaa diiday isku soo wada duub waxaa gaashaanka u daruuray afhayeenka ciidamada amison oo yidhi annaga warkaas meel ha lasoo saaro aniga ka hawyo ahaan ka haween ahaana waxaan leeyahay gabdhaha horena waanu idhi ma aha idaacaddi koowaad oo aan ka hadlay ma aha aniga inaan gabdhaha soomaaliyeed aan cad- cadow ku ahay ma aha inaan anigu amison la jiro waxaan anigu amison kula jiraa waxay tahay waxay ka mid yihiin nabad ilaaliyaasha inaan meesha aan fadhino aan nabad ku joogno waxay nooga yimaadeen dalkoodii waxay u shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed sida kan wadankooda ay ugu shaqeynayaan marka ma ogolaanayno in lagu xadgudbo ayagana kama ogolaanayno inay haween ay ay faraxumeeyaan laakiin waa la faraxumeeyey iyo waa maqalnay waxaan ahayn waa la yiri oo ah waxyaabaha dadka soomaaliyeed ee maalmahan ay isla dhex yaacaan waxaa la rabaa qof kasta oo mas-uul ah waxa uu rabo iyo waxa uu arkay inuu caddayn karo waa inuu sheegi karo kow iyo labaatanka gabdhood adiga ka wariye ahaan een, ka idaacadda wardheer ahaan waxaan idinka codsanaynaa bal gabdhihii keena miidiyaha aan tusno ama guryahooda anagaa tegayna horaan uru mar kalean ku celinaya anaa tegaayo hataa haddayna rabin in la arko aniga ilaa heer maxkamadeed aan la koraynaa laakiin waxaanan daynaynin afhayeenka human right watch kama shaqayso in ay maalin walba buunbuniyaan dabada gabdhaha soomaaliyeed ma aha foorseel suuqa wax laga sheegana maaha annaga waxaan nahay islaam waxaan nahay gabdho sharaf leh gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho akhlaaq leh gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho aadaab leh gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhaha keliya ee ayagoo yar yar oo aan shan iyo toban sano markii la gaaro ama afar iyo toban jir carruur lahaad arkaysaa muxuu yahay kufsiga marka baahi nin ma qabaan gabdhahan leeya marka dabcan animalna ma aha waa gabdho sharaf badan gabdhaha soomaaliyeed ragga soomaaliyeedna waxma kufsadaan kuwa amisoonna waxma kufsadaan aan leeyahay hadday jirto caddayn itusi taas sii ha keenaan annagaa meel walba aan aan la hol- maaragtay la hor istaagayno ilaa heer maxkamadeed kiiskaana kama hari doono adduunyadaan u sheegaynaa beesha caalamkaan u sheegaynaa madaxda dowladda soomaaliyeedaan u sheegaynaa afhayeenka hay-adda human right watch yaa ogeysiiyey inay hesho xog dhammaan idaacadda soomaalida ka howlgala ay waayeen kow siday ku heleen labo maxay afka wax uga sheegeen u keeni waayeen caddeynta waayo waa dad een, anshax iyo dishibliin iyo sharci ku shaqaynayo mandate ku yimid magaaladeena dadkeena ay caawiyaan kow iyo labaatan qofood oo isbitaal galo kaniiniyi daawey doonta waa la fuul aqli ma aha
Ee, laakiin warbixinta ma dhihin ee, kow iyo labaatanka hal meelaa lagu wada fulay siyaabo kala duwan bay usoo bandhigeen Een, aan kaga gudubna halkaas ee, waxaa jirtay sidoo kale eedeyn ka horreysay eedeyntan oo ay usoo jeedisay hay-adan ee, ciidamada amisom Een, waxay ila tahay in ah, guddi madax banaan dowladda ay u xilsaartay arrintaasi la xiriirta kufsiga iyo ciidamada amisom saraakiisheeda loo xilsaaray ee, guddika madax banaan arrintii baaritaan baa lagu sameeyaa ayada wax cadeymo ama kasoo baxeen tii hore mase ayadana waxba kama jiraan unbaad ku tilmaameysaayo Wallahi- wallahi iyadana waxba kama jiraan ee kolley aniga ila muuqataa sababtoo ah horta kow qofka idaacadda ka cabanayay exactly gabadha lahayd waa lay kufsada maahayna markii la baaro waxay noqotay walaasheed Een, weli kiiskaas official looma soo baahinin oo weli waa lagu howli jiraa dabcan marka wax saxa hadday jiraan oo lagu cadayn karo waxaan u malaynaa inaan qofna u dhaafteen qof soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeeda oo damiir lana ciidanka amison iyo ciidamada soomaaliyeed waa isku si madaxweynaha jamhuuriyaddan wuxuu ku baaqay in gabadha soomaaliyeed haddii ninkii kufsado askariga kufsado hala diluuliyo intaas in ka badan waxaan u hayna ma laha waayo gabdhaheen waa gabdho aada u qiimo badan maama jawaahir laakiin een, dilka waxa uu ku kooban yahay sila tahay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya maadaama ay yihiin ayaga kuwii waddanka u dhashay kuwan waxay ku imaadeen qaab sharci ah askari amisom ah kufsi geystay tiirkaa la geeya hala toogtane inay sahlan tahay ilama ahan aniga ahaan een, kasoo koob midaas een, dowladda federaalka ee soomaaliya hadda waxay u dirtay ee, ciidamada amisom in si deg deg ay kaga jawaabaan arrintan ku aadan kufsiga een, ururo haween baa tihiin oo gobolkii banaadir ka dhisan guddoomiyihii ururka baa tahay adiga shaksiyan ee, si gooni am ula kulantay ee, saraakiisha ciidamada amisom gaar ahaan ee, ururo bay leeyihiin ayagaba ciidamadu oo k- la shaqeeya ururadiina wax kulana midin dhex mareen wax wada hadal ah oo arrintan aad ka leedihiin sama yeelateen haddii aad yeelateen se maxaa idinkaga soo baxay runtii ciidamadaas waxay u maaragtay afhayeenkooda caddeeyey inaanay ay ka qaybgelinin een, dhammaan ciidamada amisom qolada sivili ee maaragtay een, maxaan ku dhahaa bulshada rayidka u adeegta oo oo civilianka ahna waxaa noogu maqan ballamo afhayeenka laftirkiisa ballanaan ka sugaynaa inaan meeting la qaadano waan baarnay barnaamijkan meel uu ku salaysan yahay iyo cid haysa hadday jirto waxaa jirta hay-ad s w d c la dhaho oo mar walbaba markay dhib dhacaan ama ay wax dhacaan iyaga xataa waa wacnay hay-adihiyaan wacnay annaga wada shaqaynta naga dhexaysay idaacadaha soomaaliyeedaan wacna meel ay meel ay ku caddahay ma hayn oo aan ahayn in laga soo xigtay afhayeenka human rights watch dee afhayeenka waxaa laga rabaa kow annaga wasaaradaan leena wasiiradaan leena na laguma soo xadgudbi karo gabdhaha soomaaliyeed meel loogama dhici karo marka wasiiradeena ayaa maaragtay iyadana way maqan tahay safaray ku maqan tahay marka ay timaado waxaan aaminsanahay kiiskan lagama hari doono waxay noqonaysaa inay gabadhaas aan dacweyno ama shaqadeeda ku weyso ama ay keento cadayntii amison hadday ku cadaato ayadana waxay noqonaysaa in lagu lagu ganaaxo oo wadankeena laga masaafuriyo wixii dembi ah iyo sharci u yaala ciidan dal islaameed yimid ka howlgalaya markuu ku xadgudbo jiritaanka iyo sharafta qofka muwaadinkaas sharciga lagu qaadan ayagana la tiigsanaynaa haddii la waayo marka ciidamada burundi iyo ciidamada uganda annaga ciidamada amison waa nooga sokeeyaan dadka noola mid ma aha iyo ciidamada jabuuti sababtoo ah ciidamada eh, burundi iyo uganda waa kuwii xoreyntii magaalada muqdisho aan ku xasuusanayno dagaalkii ba'naa ee bondere florensa bakaaraha dayniile heliwaa yaakshiid ilaa iyo carafaad ilaa iyo aagaga ugu dambeeyo oo ay maanta ay joogaan dhammaan gobolada soomaaliyeed intooda ugu badan marka annaga ma yeelayno ciidamada uganda iyo ciidamada burundi waa ciidamo walaalaheena waxaa ugu yaraan intaasoo kuna uga dhimatay way ku dhaawacmeen qaraxyaa lagu dilay maalmaha qaarkood waxaan xasuustaa dagaalka dayniile waad ogeed ciidamada burundi dhibaatadii kasoo gaartay maanta ma yeelayno in lagu xadgudbo waayo aniga ciidanka kow iyo labo waxba isma jiraan soo ma marka aniga aan askariga soomaaliyeed number one uu iyo number two kana ay ah waxba iguma kala sokeeyaan waxa waaye biyihii ka daba qaadayaan meelahay tagaana ceelasha ugu qodayaan dawadiyay siinayaan marka kale waxaa la yaab leh maxay tahay sababta ciidanka caasimada muqdisho keliya marka kale maalin walba loo leeyay waxay kufsadaan maalin walba loo leeyay waxay dilaan maxayse tahay maxaa isku soo beega kufsiga iyo guulaha ciidamada qalabka sida iyo iyo amison iskaashanaya laakiin een, hadda mid ka dhamaam jawaahir midaasoo lama dhihi karo ciidamadu waxay ka faaidaysanayaan baahiyaha ka jira dalka soomaaliya maadaama dadka aysan haysanin dhaqaalo ku filan dowladda aysan damaano qaadi karin dadkii oo idil inay wada shaqaalaysiiso ama ay wax u hesho maadaama iyadaba ay tahay dowlad haatan dhismayso oo weli ku jirto dib u dhiskii iyo qalabeyntii ciidamadeeda la taca la daaldhacayso soo lama dhihi karo baahiyo jira awgood ay kaga faaidaysanayaan ciidamada oo falalkan ay ku kacayaan kuma kacayaan lama dhihi karo een, soomaalida waxay tidhahdaa saxan saxan ku gud saan saan ku gud ciidamada africa annaga wadamada africa abaal aan hore u gashanay ayay maanta noo gudayaan dalka soomaaliya waa da- waa dalalka ugu horreeyay ee dalka ee dalalka africa xorriyadda qaatay waxaan ahayn dadka afrikaanka u dooda intooda ugu badan maanta waajib muqadasay ku tahay ciidanka annaga gaar ahaan kuwa east africa adduunyada maanta global ay maraysaa dadku way wada midoobeen midowga yurub aad arkaysaa baasaboorka britishka ah haddaa caawa anigu aan ku dhoofo wadan allaale wadankaan rabaa ee obini ah wadanka madaarkanka deegaanka qaadanaya fiisada marka iyadoo heerkaas ay marayaan dadkii maaragtay maxaan ku dhahaa midowga yurub iyo adduunyada ay wada midoobeen oo carabtii aad arkayso golf iyo wax walba ay ku midoobayaan maxaa diidaya marka ciidanka afrikaanka ee uganda ka yimid inuu magaalada muqdisho ku dhinto wax u diidi kara ma jiran dabcan waayo waa isla dhalana waxaa la rabaa ganacsiga in la isku furo waxaa la rabaa haweenka iyo iyo dhalinyarada inay isku gooshaan ardayda maaragtay maalin walbo dadka qalin jibinaya ee imaanaya jaamacadaha ka baranayo waxay aadaan wadamada noogu dhow dhow ee africa hadday noqon lahayd ethiopia hadday noqon lahayd kenya hadday noqon lahayd uganda hadday noqon lahayd sudan hadday noqon lahayd li meeqa wadan oo soomaalida ay ay maanta waxbarasho ka haystaan oo free ah oo aan qaarkood waxba lagu dhibaataynaynin marka dabcan maxaa sababayo waayo uganda iyo rwanda maxay tahay ciidamada burundi loo taarget garaynayo ugu yaraan sagaal wadan oo afrikaan ah jooga sababta waxay tahay kow ayagaa noogu horeeya oo yimid oo dadka bartay oo noo soo hiiliyey abaal abaalay nagu leeyihiin ciidamadaas anigu waxaan ku xasuusan karaa dagaalkii ciribtirka shabaab maalmaha ugu adkaa maynan ahayn kuwa anaga maaragtay mar walbaba naga baqa waxay ahaayeen kuwa na gacan siinayo haddana weli siday u taagan yihiin african union aniga ma jecli in meel looga dhaco qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ayaguna ma ogolaanayn inay ku cadgudbaan laakiin waxaan rabnaa caddayntii ha yimaadaan gabdhihii haddaba idaacadda wardheer la soo xiriira dheh adiga ii keen anaa de taqaan meeshaad iga helayso anaa anaa anaa ku dacwoonayo meel walbana anagaa geynayno haweenka qaranka iyo haweenka soomaaliyeed anagoo hoos tagayno wasaaradeenna oo haweenka maaragta wasiiradeenna la shaqaynayno maamulka gobolka banaadir ee guddoomiyaha uu ka yahay xasan maxamed xuseen mongaab generaal mongaab lagama yaabo inuu yeelo ku xadgudubka gabdhaha soomaaliyeed ama ciidamada amisom guddoomiyaheena joogo toddobiyi tobanka degmo dhalinyaro aqoon laha loo dhiibay waxaa jooga haweenkay degmo walba waxaa ka dhisan dhalinyaro iyo haweenaa ka dhisan marka gabadhaas la kufsadan ma wayna ka mid ahayn gabdhaha degmada degan marka xaggey ku nool yihiin haweenkan anuu ma garanayo magaalo kale hadday dadka yimid ay yihiin ma kuwa shabaabka la noolaayaa ma kuwa magaalada deganaa ma caddayn karo ha noo yimaadaan guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir ha soo doontaan xafiisadeenana ha yimaadaan ama annaga u tegay haddii aan dib ku xasuusiyo dhacdo hadda kahor ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gaar ahaan xaruntan xalane ee haatan lagu eedeynaya inta badan dembiyadan ay geysteen ciidamadu inay ka dhacday waxaa jirtay gabar aabaheed qaliin u geysay isla isbitaal ka mid a isbitaalka xalane deetana askarigii iridka fadhiyey uu ku wargeliyey gabadha dalab oo u bandhigay ah inuu u galmoodo ama uu waxyaabo kale uu kula heshiiyey dhanna ay u fulisay gabadhii uur ay ku qaaday sida aabeedna qaliinka lagu sameeyey cunug ku dhashay dabadeedna ha mar dambe dacwad dheer kadib gabadhii loo qaaday dalkaasi uganda la geeyey oo haatan ay ku nooshahay sida aan filayo baahiya noocaas oo kale jira inay ka faa'idaystaan ciidamada ma dhici karta miyaa leedahay wallaahi gabadha intay askari ajnabi u tagto diilka la gelayso waxaa uga wanaagsan kan baahan ee walaalkeeda inay diil horta la gasho waxaa kaloo u wanaagsan aabbahaas wuxuu ka dhashay famil iyo dad soomaaliyeed u ka dhashay kama dhalan ugandhaysana ma ahayn cidna ma ahayn dabcan aniga ilama aha duruuf ku kallifi karta gabarh soomaaliyeed inay u galmooto diinteeda ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ee islaamka ah nin gaal ah inay u galmooto baahi ku qasbaysa ma jirto muslim inay xaaraan ugu tagto baahi ku qasbaysana ma jirto dabcan marka waxaa meeshaas ka soo baxayo inay noqotay gabdhaha soomaaliyeed loo arkaayo inay yihiin kuwa baahida sida maalin walba u jilicsan ee markaas sida la rabo loo isticmaali karo dabcan waxaan leenaha maya gabdhaha soomaaliyeed baahidaas waa waa aabahayaan qalitaan u sameeya waa ii galmooday dabcan muuse xoogin soo maha ayadaa la heshiisay marka markay la heshiisay la heshiinaysay maxay ugu imaan weysay dadkeeda dad u arxama mayna weyseyn marka kaasoo kale laguma eedeyn karo gabdhahana wixii ilaahay u qoro maalin walbaba maaragtay tobanaana waxay dhashaa ilmaan aabalahayn sababay ku dhaleen anigu ma naqaan ama soona mayna kufsanin ugu dambeyn adigoo aada u mahadsan marwe jawahir barqab waxaad noo sheegtaa bal kulan maanta ayaad ka qayb gashay oo ku saabsan looga hadlayay nabadda iyo doorka warbaahinta sida ay la tahay maxaa kasoo baxay wallahi horta waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in marka ugu horeyso la isxusuusiyey dadka saxafiyiinta aadka u qiimaha badnaa ee dalka ayaga u halgamaya ee mutadawacnimo ku shaqeynaya marxalad adag inooga dhintay inaan xasuusanay oo aan maaragtay runtii faataxada meesha loogu maray waxa kale oo ahayd maxaad u qaban kartaa nabadda darteed dabcan waxaa ee, ee, kale oo oo iyadana ee, su-aalaha marka dadka meesha dabcan aniga iiga soo baxa waxay ahayd bulsho maaragtay een, isdhexgal sameyneysay haweenkii dhalinyaradii saxaafadda oo ayaga maaragtay m- ee, qulubtooda dhan ay isbedeshay qof walba markuu khudbeynayo ee, tobagyada laga hadlayo qof walba ee, mid midka kale ka duwanaa een, geedkii nabadda oo quraca oo soomaalidu ay ku caankataa lasoo sawiray ee, dabcan marka ee, ka haween ahaan anigu waxaan istusanay maadaama ay tahay maalintii nabadda waxa qabanayana ay ahayd bahda saxaafadda adduunka oo saxaafadda soomaaliyeed ee unsom ay ugu dabaaldegayso wacyigelinna ay tahay een, international eh, day oo een, of peacekaas oo loogu talagalay in ummadda loo sii sheego inay jirto maalinta nabadda adduunka oo koo iyo labaatanka september ah marka bishaan oo dhan in ummadda lagu wacyigeliyo marka waxaa kasoo baxay inay dadkii maaragtay saxafiyiintii inay anaga waxaa noo muuqday inay yihiin tiim isku xiran inay dhammaantood een, hadday yihiin kuwa website-ka kuwa f m-ada iyo kuwa maaragtay ee, tv-yadaba ay wada joogeen inay hal dalada haddana ku mil- ku midaysan yihiin oo oo maaragtay haddana ay guddoomiyahoodii dad oo title-koodii iyo sida u shaqaynayaan iyo sida protocoolka iyo jawiga nabadeed waxaa nooga soo baxay dhalinyaradu inay maanta tahay dad diyaarsan een, wax badanna bedeli karta aniga ahaantayda ii soo baxday waayo qaabka barnaamijka loo daadiinayay sida idaacadaha ay uga soo wada qayb galeen aadaan ugu faraxna marka waxaan leenahay ee, waa wuxuu ahaa maanta barnaamijkan unsom ay soo diyaarisay oy ka kaalmeyneysay una fududeyneysay een, ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee sanjad ee, ee, no- ee, message ee, wuxuu ahaa mid aada u qurux badan marka een, anigu waxaan dhihi karaa wuxuu dareenkayga hadda waxaa moodaa weriyaal badan inuu qalbigayga uu isweydiinayo sababahii maaragtay waxaa jira qaar xirxiran iyo idaacado sidoo kale albaabada isugu dhufatay dowladda federaalka ah ee soomaaliya inkastoo qaladaada jira ay ku andacoonayso dowladda ee ma laga hadlay ayaga dadka weli ku jira xabsiyada dowladda federaalka ee ka midka ah bahda warbaahinta wallaahi een, horta xabsiyada dad badanaa ku jira qaar dembiilo yaala qaar aan dembi lahayn qofka marka hadday dawladdu qofku soo xirto ma aha dadka soomaalida waxaan la yaabaa marka qof loo dhaho t v show ku hayso wuu- wuu gariyaa wuu wuu qarqaraa Een, xabsigana way necab yihiin dadka soomaaliyeed ma jeclo runtana ma jeclo dadka soomaalida nidaamka iyo dawladdana dad badan oo jeclaynaa jira marka een, dadkaas horta xiran waxay la mid yihiin kuwa dembiilayaala oo xiran iyo kuwa aan dembi lahayn oo xiran marka qofka la xiro een, sharciga ayaa ka jira wadanka madaxweynihii dalkaa jooga dabcan marka een, dawladda qaybaheeda kala duwanaa oo ay quseysay een, xaqna wuxuu u leeyahay abukaato u dooda loo qabto een, marka waxaan kaloo ee, meesha maanta ka baxay waxaa jira xilli idaacadaha dhan ay wada qayli jireen waa la xirey waa la yeelay waa laga dhacay idaacaddii waxay yeelatay een, haykalka dowladnimaday dhinac ka galeen marka waxaan aaminsanaha marka idaacadahaas waxyaabaha lagu eedeynayay ee ah inay bulshada ay ku kicinayso dhibaato iyo xasarad ee, qaarkood dadka qaarna ay la fiican tahay waa soo baxeen marka final waxaan sugaynaa go-aanka dawladda kasoo baxo marka hadday dembiilayaal noqdaanna siday uga maqan yihiin hawaday uga maqnaan doonaan haddii kalena iyadoo la xaal mariyay ayay idaacadda maaragtay dib ugu soo laaban karaan ugu soo laaban doonaan dadkoodana u shaqayn doonaan laakiin dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa mucaarad iyo muxaafid iyadoo leeyahay wadanka inaan danta gaara aan ka hormarino danta guud la wada shaqeeyo waad aragta haday madaxda maanta isqabato idaacadihii waa la kala safanayaan ummadii waa la buunbuuninaya horumarkii lama ogola marka guul la gaaraba waxbaa lugaha kusoo dhegaya marka dabcan nabadda adduunka inaan ka qayb qaadano oo aan wax ka dhalino geedka iyo quraca iyo dadka midmadooba lagu hoos sawirana inaan inaan maaragta practical ayadoo ah aan dib ugu laabano oo aan dadkeena aan dhahno annagaa quraca u baahan een, nabadana ha laga shaqeeyo ka haween ahaana bahda maaragtay idaacadda ee saxaafadda soomaaliyeed inta dhimatana waxaan leenahay allah u naxariisto inta noolna waxaan leenahay ku shaqeeya ee, geesinimada iyo waxa aad ku shaqaynaysaan waayo saxaafadda waa beriidka maaragtay aan uga baxayno colaada waayo dhulku haddii dhibaato iyo cuqubo nooga dhacday cirkana ma aadayna mana buubi karno marka weriyaha waxaa dareemi kara anigu waxaan xasuustaa dhowr iyo toban sano ka hor markaan joogay dalka ingiriiska barnaamijka hooda hooda markuu soo galo subaxii oo uu mahad maxamed cilmi allahu naxariista daadihinayay aada ayaanu jeclaa marka subaxii aan dhegeysto magaalada muqdisho oo aan colaad ka jirin degmo walba saaka maxaa lagu qaxweysanayay nabadaa lagu qax aada aadaan u jeclaa marka hadda waxaan rajaynayaa intaas dhimatana allah u naxariisto maanta marka saxaafaddu waxay maraysaa heer ay f maduna boqolaal maraayaan intaasoo idaacadood oo soomaaliyeed ayaan waxaan weydiisanaynaa iyadana inay nabadda ka shaqeeyaan kufsiga la sheegayana ay goobaan miiskana ay keenaan kadibna aan dagaalka aan ku bilowno cid allaale cidda gabadha soomaaliyeed ku cadgudbaysa aad iyo aad ayaad ugu soo mahadsantahay maama waxaan rajeynaya barnaamijyo kalen inaad nagala qayb qaadan doonto haddii ilaah yira insha allah waa idin hambalyaynaya idinkana war dheer waxaan leeyahay warkiina ha u dheeraado wanaaggana ha u badnaado ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan haweenka gobolka banaadir inay dhegaystaan war dheer radio
intaas ayaana kusoo gabagabaynayaa khiyaarta aynu jecelnahay oo barnaamijka raadraac oo toddobaadkani marti aynuugu aheed gudoomiyaha gobolka banaadir ee dhanka ururka haweenka soomaaliyeed marwe jawaahir baarqab taniyo intaan barnaamijkan lamida waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh